بsم الlh الرحmن الرaحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الlه وsلم عlى نبيinا mحمد وعlى آlه وصحبه وsلم qال المؤلف رaحimه الlه وymنc الإmaalة شhayئani imaalada laba shay baa manciya waxaan ku soo dhex jirnay baabulimaala imaalada waxay lahayd asbaab waxaana ku soo sheegnay marka lasoo koobo asbaabtaas inay tahay ama ya ama kasro ayadoo sababulimaala meesha ay taallo ayaa waxaa dhici karta haddana kelimadii inaan la imaalaynin limaanicin yamnacuhaa imaaladaas maanicdiida inuu meesha yaallo darteed sababulimaala meeshii waa yaalla laakiin maanic baa meeshaas jooga saas daraaddeed kelimadaas la imaalayn maayo mawaanicu limaala marka waa laba shay wayamnacu limaalata imaalada waxaa manciya shay-aani laba shay markii sababteedii la helay kabacdi awaluhumaa labadaas shay midkooda hore alraa-u waa ra-da ra-du maca wujuudi lmuqtadii lilimaala fa innahaa tamnacuhaa wixii imaalada keeni lahaa iyadoo meesha ay joogaan haddana ra-du imaalada way mancidaa bishardi kownihaa gayri maksuura laakiin waa inaysan maksuuro ahanin waa inay tusaale ahaan madmuuma ay tahay ama maftuuxa ay tahay markaas imaalada waa mancine laakiin haddii maksuura ay tahay fa innahaa laa tamnac ayadoo madmuumo ah waxaa leedahay haadaa ximaarun ximaarun alifta ku jirta sabab keenta in la imaaleeyo meesha ma taallaa way taalla oo ah kasrada xaada saaran laakiin maanicdiida imaalatul alif baa meesha yaalla oo ah ra-da alifta ka dambeyda ra-daani maanta waa madmuuma soo ma aha fa innahaa tamnacu alimaala imaalada way mancinee sidoo kale haddii maftuuxo ay tahana waa la mid tusaale ahaan ra'aytu ximaaran oo kale ama haadaani ximaaraani alifteeda lama imaalayn karo inkastoo sababulimaala meesha ay taallo waxa diidaa imaaladana waa ra-dan maftuuxada ah idan almaftuuxatu kalmadmuumati fii manci alimaala laakiin haddii maksuuro ay tahay ka warrama haddii maksuuro ay tahay imaalada ma mancinayso tusaale ahaan caarif oo kale alifteeda waa la imaalayn karaa caarif alifteeda waa la imaalayn karaa sababulimaala meesha ma yaallaa waa yaallaa aw sababulimaala kasrada alifta ka dambeyda wa maca daalika haddana maanicu limaala meesha waa yaallah waa ra-dii laakiin ra-dii maksuuray noqotay haddii markuu ra-du maksuuro ay tahay ma mancinayso imaaladii saa daraaddeed ceerif waa la dhihi karaa waa la imaalayn karaa waxaa la mid ah marartu biximaarika alifteeda waa la imaalayn karaa oo waxaa la dhihi karaa ximeerika baa la dhihi karaa wuxuu yidhi haddaba awaluhumaa labadooda kan hore arraa-u waa ra-da bishardi kownihaa gayri maksuura laakiin ra-daasi waa inaysan maksuuro ahaanin yacni waa inay maftuuxo ahaato ama waa inay madmuum ahaato wa an takuuna mutasilatan bilalifi qablahaa waana inay ahaato mid alifta la xariirta wa an takuuna waa inay ahaato ra-dii mutasilatan mid la xiriirta bilalifi alifta qablahaa qabla alalifi xaalay alifta ka horeydo wuxuu leeyahay ra-daasi waa inay alifta la xiriirto waana inay ka horeydo inay ka dambeydana gadaalu kaaga sheegi doonaa ayaduna inay mancine hadday ka dambeydana waa mancine hadday ka horeydana waa mancine laakiin wuxuu ku yidhi waa inay muttasila ahaato wa an takuuna muttasila waa inay ahaato ra-dii mid la xiriirta bilalifi alifta qablaha xaal ay ahaatay horteed iyadoo ka horeyda haddana waa inay muttasilo ahaato naxwu tusaale ahaan raashid raashid alifteeda sababulimaala sowma taallo meeshii way taalla oo ah kasrada shiinka saaran laakiin maanic ayaa meeshii yaalla oo ah ra-da ra-daani qabla alalif sooma dhicin mutasila bihaana soo ma aha way ka horeydaa marka saas daraaddeed wuxuu yihi wa an takuuna waa inay raadaato mutasilatan mid bilalif waa in alifta la xidhiirto qablaha qabla alalifi xaal ay alifta horteeda ahaatay waa in alifta ka horeyduu ku leeyahay haddaba mutasila maxaa ku baxaa munfasila haddii ra'dii ay tusaale ahaan maftuuxo tahay qabla alأlif ay dhacdo laakiin munfasila canhaa bixarfin ay noqoto waa la imaalay karaa tusaale ahaan ramaa oo kale ramaa alifteeda sabab loo imaaleeyo meesha ma taallaa mase ma taallo way taallaa oo ah liannaha munqaliba can yaa ilaan yaa bay ka soo gadoontay maanicun yamnacu min haadihi alimaala meesha ma joogaa xaraf manciya imaalada haa waa ra'da laakiin maanta mutasila ma noqonin inkastoo ay alifta ka horeed laakiin mutasila ma noqonin soo ma aha xaraf baa u dhexeeya xarafkaas oo ah ramaa miimta ku jirta haddii sidaas ay noqoto fa innahaa laa tamnacu alimaala imaalada ma mancin karto marka waa inay haddii ay ka horeydo waa inay mutasila bihaa noqoto ama idaa kaanat munfasila canhaa fa innahaa laa tamnacu alimaala warkaas ma la fahmay ya munfasil iyo mutasil waxaa la leeyahay waa ra'da iyo alifta haa labadooda waa loo kala dhexeeya oo miimka u kala dhexeeya ma fahantay marka wuxuu ku yidhi wa an takuuna waa inay ahaato ra'du mutasilatan mid la xidhiirta bilalifi aliftii la imaalayn lahaa waa inay la xidhiirto qablahaa xaal ay horteed ahaatay naxwu raashiduu ku yidhi maxaa ku baxay markaa aliftii iyo ra'dii horeyday haddii loo dhexeeyo aw bacdahaa ama waa inay ahaato mutasila bihaa mid alifta la xiriirta ra-du bacdaa xalay kadibkeed ahaatay hadday ka dambeydana waa la mid uu ku leeyahay marka hadday ka horeydo oo mutasil ay tahana waa mancine haddii ay ka dambeydo oo mutasil ay tahana waa mancine tusaale ahaan haadaa jidaarun ama haada aljidaaru jidaaru alifteeda sabab loo imaaleeyo meesha ma taallaa way taalla xaggee kasrada saaran jiimka laakiin alifta hadda maanta lama imaalayn karo oo maxaan loo imaalayn karin waxaa meesha yaalla xaraf mancinaaya in aliftan la imaalay oo ah ra'da ra'du maanta mutasila bilalif miya haa mutasila bilalif way tahay qablahaa miya mase waa bacdaha waa bacdaha marka bacda hadday tahana waa la mid qabla hadday taha waa la mid bacda haddii ay tahana waa la mid aw bacdahaa naxwu haada aljidaaru gidaarkan maxaa baxay haddaba haddii ra'du ay tahay bacda alأlif laakiin munfasila canhaa bixarfin ra'du markaas ma mancin karto imaalada tusaale ahaan haadaa kaafirun alifteeda waa la imaalayn karaa aliftaas sabab keenta in la imaaleeyo ma haysataa way haybsataa oo ah kasrada ka dambeyda maanic oo min mawaanic ilimaalana meeshii waa yaallaahu waa ra'dii ra'daani bacda alalif bay dhacday laakiin mutasila biha ma aha waa munfasil canhaa bixarfin yaa u dhexeeya aliftii iyo ra'dii fa'daa u dhexayda way bannaan tahay marka in la imaaleeyo oo waxaad dhihi kartaa haadaa keefir waa la imaalayn karaa keefir ma la fahmay wa anlaa yujaawira alalifa alifta waa inuusan la dersin raa'un ukhraa ra' kale waa inaysan la dersin wa anlaa yujaawira alalifa alifta waa inuusan la dersin raa'un ukhraa ra' kale waa inaysan la dersin wuxuu ku leeyahay ra'du marka ay mancina imaalada waa inaysan ra' kale la soconin ra'daas waa inaysan ra' kale aysan la soconin tusaale ahaan min qaraarika min qaraarika aliftaas sabab loo imaaleeya ma taallaa alifta qaraarika ku jirta sabab loo imaalaya meesha ma taallaa way taallaa maxaa ka dambeeya kasraa ka dambeeda soo ma aha laakiin aliftan inkastoo ra-du ay mancin lahayd imaaladeeda waxay noqotay ra-dii maksuuray noqotay yani waxaa ula jeedaa min qaraarika alifteeda sabab keenta in la imaalayo way taallaaho waa kasrada ayada ka dambeyda maanicun yamnacu min haadihi limaalana meesha waa yaallah waa ra-da ka horeyda soo ma ahayn ilaa ra-du qad takuuna qad takuunu qablaha waqad takuunu bacdaha alifti way ka horreyn karta wayna ka dambeyn karta sidaan soo marnay ra-dan oo mancina imaalada ah wixii ay ku mancin lahayd meesha waa yaallaan oo waa qabla alif wa maca daalika haddana waa maftuuxa way fadxisan tahay laakiin in ay mancido imaalada wax ka hortaagan ayadana meesha yaalla maaniculmaanica meesha yaalla maaniculmaanicaas oo ah ra' ka sii dambeyda ayadana saas daraaddeed aliftan waa la imaalayn karaa min qareerika waa la dhihi karaa ma fahamteen mase lama fahmin ya wuxuu ku yidhi waanlaa yujaawira alalifa ra-un ukhraa ra-du marka ay mancina imaalada waa inaysan ra' kale alifta la dersin tusaale ahaan min qaraarika alifta ku jirta sababkeena in la imaalayo meesha way taallaa waa kasrada ka dambeyda soo maaha maanic yamnacu min haadihi limaalana meesha waa yaallaa waa ra-da maftuuxada ka horeyda ra-daas maftuuxada ah in ay imaalada ay mancido waa suurogeli lahayd haddii aliftan ra' kale aysan kasii dambeynin marka ra-dan kasii dambeyda alifta ayaa waxay ka hor istaagtay ra-da hore oo maftuuxada ah inay imaalada mancido saas daraaddeed ra-da dambe waxay keentay in alifta la imaaleeyo macnahaas ma la fahmay saas daraaddeed min qareerika baa leedahay waa la imaaleyn karaa mafhuum soo maaha taanihimaa wuxuu ku yidhi labada shay midka labaad waxaan hore u soo sheegnay mawaanicu limaala inay laba shay ay yihiin midka hore inuu yahay ra'da almadmuuma aw ilmaftuuxa taanihimaa labadooda midka labaadna xuruufu listiclaa asabca waa xuruufta loo yaqaano xuruufu listiclaa oo toddobada ah oo kale ah alkhaa alghayn assaad addaad addaa addaa iyo walqaaf toddobadoodaasa waxaa laisku yidhaahdaa xuruufu listiclaa xuruufu listiclaana waxaa loogu magacaabay lianna alisaana yartaficu wa yastaclii ila alxanaki laclaa xuruuftan marka lagu dhawaaqa carabku koru aadaa weliba afar xaraf oo ka mid ah dhabxanaga iyo carabku waa isqabsadaa afartaas xaraf oo kale ah saadka iyo daadka iyo da-da iyo da-da afartoodaas carabka iyo dhabxanagu waa isqabsanayaan oo idbaaq bay keenayaan laakiin saddexdan kale isku dhegi maayaan inkastoo carabka xoogaa kor uu aadaa xuruufan marka xuruuftan waxaa la yihahdaa xuruuf al-isticlaa imaalada marka way manciyaan toddobadan xaraf ama ha ka horeeyeen sida noo imaan doonta ama ha ka dambeeyeen waxaana lagu jamciyaa awaa'ilu haadihi اlkelimaat kelimaadkan soo socda awaa'ishooda ayaa lagu jamciyaa qad saada diraarun qulaamu khaali طalxata daliima intaasaa lagu jamciyaa qad saada wuxuu soo ugaarsaday diraarun ninka diraar la yidhaahdo qulaamu khaali طalxata abtigeed oo طalxa ahaa addoonkiisii diraar ahaa wuxuu soo ugaarsaday daliiman daliim buu soo ugaarsaday oo ah goodirka ayuu soo ugaarsaday kelimaadkan awaa'ilkooda marka waxaa ku jira xuruufu listiclaa asabca qad waxaa ku jira qaafkii saadana waxaa ku jira saadkii diraaruna waxaa ku jira daadkii gulaam waxaa ku jira hayn khaalina waxaa ku jira alkhaa dalxatana waxaa ku jira addaa daliimanna waxaa ku jira addaa toddobadaas waxaa loo yaqaanaa xuruufu اlisticlaa asabca wuxuu ku yidhi haddaba mutaqadimatan xuruufu اlisticlaa xaalay tahay mid horaysa bishardi anlaa yakuuna alxarfu laakiin waxaa shardi ah xarafku inuusan ahaanin maksuuran mid hoos dhigan waa inuusan ahaanin wuxuu ku leeyahay xuruufu listiclaa imaalada waa mancidaa haddii ay horaydo oo ayay ka horaydaa markaas aliftii la imaalayn lahaa aliftii la imaalayn lahaa xuruufulisticlaa haddii ay ka hormarto imaalada way mancidaa laakiin xarfulisticlaa waa inuusan maksuur ahaanin xarfulisticlaa maksuur waa inuusan ahaanin waxaa ku baxa hadduu maksuur yahay hadduu maksuur noqdo asaga iyo aliftii ma xiriiri karaan markaas ya maya waa laga maarmaan in hee in loo dhaxeeyo haddii marka xarfulisticlaa maksuur uu noqdo inkastoo imaalada uu mancin lahaa hadduusan maksuur ahayn hadda waa la imaalaynaa marka tusaale ahaan tilaab oo kale ilaab ilaab xarfulisticlaa meesha waa yaallaa aliftii la imaalayn lahaana meesha waa taallaa sababulimaalana meesha waa taallaa ilaab alifteeda sababta loo imaalayna maxay tahay kasrada ka horeyda maanicun yamnacu min hadihi limaalana meesha waa yaalla oo ah xarfulisticlaa oo ah adaa laakiin xarfulisticlaa soo maksuur ma noqonin idan yumaalu waa la imaalaynaa maxaa leeyahy markaas dileeb aa leeyahay waa la imaalayn karaa bishardi anlaa yakuuna alxarfu maksuuran laakiin xarafku inuusan maksuur ahaanin wa an yakuuna mutasilan bilalifi waana inuu aliftahee la xariiro alifta waa inuu la xariiro asaga alifta waa inaan loo dhaxaynin tusaale ahaan saalix alifteeda sabab loo imaaleeyo meesha way taallaah waa kasrada ka dambeyda laakiin maanica meesha yaalla maanicaas oo ah saadka aliftiina maanta waa wada xariiraan soo ma aha saadkii maanta maftuuxuu noqday aliftiina waa wada xariiraan idan falaa tumaalu haadihi اlalif liwujuudi اlmaanic oo ah saadka meesha yaalla saalix طaa'if waa la mid ayadana طaa'if da'daasi maxay noqotay soo mutasila bilalif ma noqonin falaa yajuusu imaalatu hadihi lalif ma bannaan ayadana waxaa kaloo la mid ah haa'ib haa'ibna waa la mid haa'ib wa an yakuuna mutasila bilalif aw munfasila canha bixarfin waaxidin ama waa inuu noqdo munfasila canha bixarfin waaxidin ama hal xaraf waa inuu u dhexeeyo wuxuu leeyahay xuruufu listiclaa iyo alifta haddii xuruufu listiclaa ay horeydo waa inay alifta la xiriirto ama waa in ayadii alifta hal xaraf uu u dhexeeyo tusaale ahaan qawaacid oo kale alifteeda wuxuu leeyahy waa la imaalaynaa inkastoo qaafka yani waxaa ula jeedaa la imaalayn maayo qawaacid alifteeda inkastoo sababulimaala meesha ay taallo oo ah kasrada oo maxaa diidaya imaalada xarfulisticlaa baa meesha yaalla oo ah qaafka oo xarfulisticlaa iyo aliftu ma wada xariiraan maya ma wada xariiraan waa loo dhexeeyaa u dhexeeya hal xaraf oo ah waawga marka haddii xarfulisticlaa almutaqadim alifta uu la xariirsadana waa mancinaa haddii hal xaraf uu u dhexeeyana sidoo kale waa mancinaa laakiin sida aan hore u soo marnay xarafkaas hore oo xarfulisticlaa ah iyo alifta labadooda xarafka marka uu u dhaxaynaa oo imaalada ay mancinayaan waa inuusan xarafkaas hore maksuur noqon sida dilaab oo kale warkaas ma fahamteen hadda dilaab ma la imaalaynaa mase la imaalayn maayo la imaalayn maayo oo qawaacid muxuu kaga duwan yahay qawaacid hadda wuxuu kaga duwan yahay in qaafku uu maftuux yahay dilaabna da-du maksuuro ay tahay laakiin labadooda maxay ka wada siman yihiin waxay ka wada siman yihiin inay alifta ka wada horeeyaan mid kastoo ka midana asagii alifta xaraf uu u dhexeeyo laakiin kaasna la imaalayn maayo qawaacid kana waa la imaalaynaa kaas waa liannahu maftuux midkaana liannahu maqsuur waa soo sheegnay وأن يكون متصلا بالألف أو منفصلا عنها بحرف واحد وأن لا يكون ساكنا وإنuusan noqon xarفu الاsticlاam mid reeban bacda kasratin kasre ka bacdigeed hadduu maksuur yahay waxaan soo sheegnay in la imaalaynaa sooma ahayn sidoo kale hadduu noqdo saakin bacda kasratin isna waa la imaalaynaa sida islaax oo kale islaax alifteeda sabab loo imaalay meesha way taalla oo kasra meesha taalla soo maaha wax maanic ahna meesha way yaallaan oo ah saadka saadkan iyo alifta labadooda maanta waa loo dhexeeyaa soo maaha oo yaa u dhexeeya laanta u dhexeeda haddaba islaax waa la imaalayn karaa sababta loo imaalaynaya maxay ta ma asagaa kasrisan carful isticlaamiya maksuura maya maksuur ma aha laakinahu saakin bacda kasratin ma la fahmay wa an laa yakuuna hamata raa-un maksuura mujaawira meeshaas waa inaysan oolin ra- waa inaysan oolin oo maksuuro ah oo mujaawiro ah wa an laa yakuuna hamata meeshaas waa inaysan oolin raa-un maksuura ra' maksuuro ah mujaawira oo deris la ah alifta yacni tusaale ahaan isla miithaalkii hore min qaraarika aliftaas waxay haysataa sabab loo imaalay sida hore aan usoo sheegnay oo ah kasrada ka dambeyda maanic yamnacu min haadihi اlimaalana meesha waa yaallaa bal aktar min maanic baa meesha yaalla waxaan hore usoo sheegnay aliftan imaaladeeda inay diiday maxay ra-da maanic kalena meesha waa yaallaa maanicaas kale oo ah qaafka meeqo maanica markaas ku kulantay laba maanica meesha ku kulantay laakiin labadan maanic yaa ka xoog badan ra-da ka sii dambeyda oo maksuurada ah saa daraaddeed waa la imaalin karaa min qareerika baa la dhihi karaa aw muta'akhiratan wuxuuna soo yidhi xuruufu listiclaa asabca mutaqadimatan xaal ay tahay mid horeyda ow muta'akhiratan xaal ay tahay mid dambeyda muta'akhira waa macduufa calaa mutaqadima mutaqadimadaasay ku cadfan tahay ow muta'akhira xaal ay tahay mid dambeyda waxa hadda aan soo marnay waxay ahaayeen xuruufu listiclaa almaanica min alimaala wa hiya mutaqadima mutaqadima calaa maada mutaqadima calaa lalif haddana waxaan ka hadlaynaa xuruufu listiclaa almaanica min alimaala wahiya muta'akhira canha iyadoo ka dambeyda laakiin wuxuu yihi bishardi اlitisaal laakiin waa inay mutasil bilalif ay tahay waa inay alifta la xiriirto haddii munfasil ay tahana waa la mid laakiin waa inay mutasil noqoto ama waa inay munfasil canha bixarfin oo xarfayni noqoto bishardi اlitisaal waxaa ka mid ah caasim ayaa ka mid ah caasim aliftaas sabab loo imaalay soo meesha ma taalo oo ah kasrada maanic min min mawaanic limaalana meesha waa yaallaa oo ah saadka marka saadkii mutasila bililif sooma noqonin muta'akhir canha sooma aha fa innahu yamnacu min imaalati hada alif lama imaaleyn karo marka caasim alifteeda lama imaaleyn karo liwujuudi ilmaanic oo saadka ah ya ee kasradu waa sababtii keenaysay in in aliftan ay la imaaleen soo ma ahayn ee mutaqadimatan ay ahayd markaas mutaqadimatan bishardi anlaa yakuuna alxarfu maksuuran markay mutaqadimada taha waaye ee labadooda yaa la isku qaldin hadda haddii kasrada meesha laga waayo oo tusaale ahaan saadkani uu kor dhignaan lahaa ee maxaa imaalada keeni lahaa meesha waa inay sababulimaala taallo soo ma aha sababulimaala waa inay meesha taallo waa inay kasradii meesha taallo sababkiina meesha waa yaallaa xarfu listiclaa almaanic min alimaalana waa yaallaa waa bacda alif waa mutasil biha saa daraaddeed la imaalayn maayo marka mafhuum soo ma aha marka aan leenahay adaba bishardi anlaa yakuuna alxarfu maksuuran waa markii hee muqadima ay tahay bishardi اlitisaal waa inuu mutasil yahay sida caasim iyo waaqil iyo naaf naaqif iyo wixii la mid ah dhammaantood la imaalayn maayo marka aw ilinfisaal bixarfin ama marka ay dambeydo waa inay ka go-anta lakin hal xaraf waa inuu labadooda u dhexeeyo tusaale ahaan caarid oo kale caarid sabab aliftaas loo imaalay meesha sooma taalo oo ah kasrada maanic min mawaanic limaalan meesha sooma yaallo waa yaallaa oo ah daadka laakiin mutasil bilalif miya mise waa munfasil canhaa bixarfin munfasil canhaa bixarfin oo yaa u dhexeeya ra'da lama imaalayn karo marka waa ka xog badiyey marka lama imaalayn karo saas daraaddeed caarid ow xarfayni waxaa kaloo la mid ah caarid waxaa la mid ah naabiqna waa la mid naabiq oo qoyn ugu dambeeyo wuxuu yidhi ow xarfayni ama laba xarf waa inay labadooda u dhexeeyaan munfasil canhaa bixarfin ow xarfin laba xarf hadday udhexeeyaanna sidoo kale imaalada waa mancinaa xarfulisticlaal tusaale ahaan macaaliiqo waa qaaf ugu dambeeyo macaaliiq iyo mawaaciid macaaliiqna waa jamcu miclaaq waa birta hilibka la suro oo kale oo kaluubka loo yaqaano oo kale a miclaaq la yidhahdaa macaaliiq baana lagu jamciyaa mawaaciidna waa jamcu mawcuud waa isim mafcuuloo min alwacdi laga keenay haddaba macaaliiqo alifteeda lama imaalayn karo waxaana diidaya qaafka oo qaafkii aliftay meeqa xarafaa udhexeya laba xarafaa udhexeeya sababul imaalana meeshii waa yaallaha waa hee kasrada ka dambeyda mawaaciidna waa lamid ayadana lama imaalayn karo saas daraaddeed haddii xarful isticlaa uu yahay bacda alif fainahu yamnacu limaala sawaaء kaana mutasila biha ow munfasila canha bixarfin ow munfasila canha bixarfayn lakiin akar min dalik hadduu noqdo falaa taأhiira lahu wax saamayna yeelan maayo wallahu aclam markaas ku jiro